galab wanaagsan dhegaystayaal welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a kadib markii shalay lagu doortay magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen ayaa waxaa tillaabadaasi soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka waxaa la filayaa in doorashadani ay ku xigi doonto tan madaxweynaha soomaaliya oo muddo laga dhul sugayey haddaba saare cabdi axmed ayaa sida ay u wada shaqaynayaan labada aqal ee baarlamaanka hoose iyo kan sare ee soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay doorashada xubnaha guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa ahayd arrin muddo aad looga dhursugaya inay dhacdo taasoo loo badinayay in ay xigi doonto doorashada madaxweynaha inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin xilligeeda taasina xubnaha dhinacyada beesha caalamka ah oo waayadanba si weyn uga hadlaya arrinta siyaasadda soomaaliya ayaa soo wada dhoweeya xalay in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa dowladaha soo dhoweeya waxaa ka mid a maraykanka u k urur goboleedka igad talyaaniga swiden etoobiya qaramada midoobay iyo sidoo kale midooda yurub iyo kan afrikaba siyaasadda soomaaliya aqalka sare waa markii ugu horreysay oo taariikhdu yeelanayso dowladda soomaaliya haddaba sidee ayay labadan aqal ee midka sare iyo kan hoose u wada shaqaynayaan gaar ahaana marka loo baahdo meelmarinta sharciyada qaarkood waxaan weydiiyey su-aashaasi rofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada horeyna uga mid ahaa aqoon-yahanadii goobjooga u ahaa sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii doorashadii xubnaha baarlamaanka hoose ee soomaaliya ee ka dhacday magaalada muqdisho xaqiiqdii waxa weeye horta aqalkan markaad fiiriso sharciyadiisa ama ma garanaysa waxyaalaha ku shaqaynaya masalan qodobka toddobaatan iyo koowaad markaad fiiriso inta badan wuxuu odhanaya waxa weeyaan wuxuu ka qaybgelayaa arrinta noocaasa wuxuu ka qaybgelayaa ansixinta dastuurka qabyatiriska dastuurka gaar ahaan cutubkii shan iyo tobnaad wuxuu ka qaybgelayaa doorashada madaxweynaha wuxuu ka qaybgelayaa dib magacaabida hay-adaha madaxdooda sida kuwa guddiyada sharciyada sida guddiga doorashooyinka waxaasuu odhanaya marka inta badan waa ka qaybgelid wey laakiin halka ugu sarreysa waxaa ku qoran wuxuu masilaa aqalkani maamul goboleedyada marka iyagaa runtii iska dhex arkaya intaan way faaday leeyahay laakiin wax kaloo gaara oo isagu uu qabtaa ma jiro qodobka siddeetanaad iyo ilaa siddeetan iyo saddex ayay ku qoran yihiin waxyaalaha ay qaqaladu qabanayaan intooduba waxa weeyaan ma garanaysaayeen wuxuu ka qaybgelayaa weeye doorashada madaxweynaha oo ah waxa ugu muhiimsan dhimanna doorashada soomaaliya muddada soo socotay waxaan weydiiyey brofesor xuseen warsame hannaanka doorashada aqalada ee madaxweynaha marka la dooranaya iyo sida xubnahan labada dhinacba ay u dooranayaan arrinta doorashada madaxweynaha way ka qaybgelayaan oo runtii waxaba ay tahay in uu guddoomiyaha aqalka sare uu guddoomiyo ayay tahayba inkastoo haddii ay isku raacaan guddoomiyaha aqalka hoose uu guddoomin karo waa qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee ma garanaysa dastuurka iyaga ayaa runtii way ka qaybgelayaan oo labadaa laisku keenayaa labada aqal baa laisu keenayaa midkoodun baana hogaaminayaa dabeetna saasay ku dooran doonaan aqalka madaxweyne si kastoo ay ahaataba nidaamkan aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waa mid ku cusub hannaanka dowladnimo ee soomaaliya dalka markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo koowdii waxaa sannado badan uu waddanka soomaaliya soo maray nidaamkii ku-meelgaaryada ahaa oo inta badan lahaa baarlamaanka hoose iyadoo dhowaan unna loo gudbay hannaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu saleeyay habka qabaa'iladu ay u degaan gobollada israaci kara